asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo aadahay oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona haddii allaha ugu dara laga helo faahfaahino ka soo baxaya dagaal khasaaro badan geystay oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose haddaba dagaalkaas oo al-shabaab ay ku qaadeen fariisan ciidamada amisom ay ku leeyihin gobolka shabeellada hoose ayaad barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaan idanka ale waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aan idingu haynaa musharaxiinta kale ah kamaal daahir guutaale iyo xildhibaan waa musharaxa kale ee lagu magacaabo xildhibaan cabdulaahi faarax waheliye oo si isku mid a dhoweeyey doorashadii uu ku guulaystay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo cali daahir ciid oo isaguna ku guulaystay madaxweyne ku-xigeenka haddaba dhegeystayaal barnaamijka waxaan gu soo gudbin doonaa musharaxiintaas wixii ay ka yidhaahdeen iyo tanaasulkii ay soo bandhigeen oo ay sheegeen inay u tanaasuleen danta reer galmudug waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa soo kordhaya tirada dadka ku dhintay dagaalbeeleed maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dagaalka u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed ayaa waxa ay isku haysteen ceel laga qodayo deegaanka haadweyne waxaana dagaalkaasi uu ku fuday deegaano aada u fara badan xog la xiriirta arrimahaas ayaad barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal inta uu socdo aan idiin soo gudbin doonaa madaxweynihii hore ee kenya dina aramoy oo lagu soo warramaya inuu xalay ku geeriyooday magaalada nairobi ee caasimadda waddankaasi kenya qaybaha dambe ee barnaamijkan dhegeystayaal waxaad degeysan doontaan xubinta kalamaan gabagabadana saaka waxaan idiin hayaa dhegeystayaal markale dhegeystayaal barqa wanaagsan waa afarta bisha labaad sanada labaatan labaatan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay haashim yare anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doona dhegeystayaal markaana gobolka aanu ku horumarnay gobolka jubbada hoose waxaa kordhaya ama soo kordhay tirada dadka ku dhintay dagaalbeeleed maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaana duleedka ka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dagaalka u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed ayaa waxa ay isku haysteen ceel laga qodayo deegaanka haadweyne waxaana dagaalkaasi uu ku fiday deegaanada dalsan haadweyne iyo deegaano kale waxaana u badnaa dilal gaadmaa wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka jubbaland ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan labaatan ruux oo labada dhinac ee wada dagaalamaya waxa uu hadalkiisa intaa ku daray isagoo la hadlayey idaacadda v o eeda in dowlada goboleedka jubbaland iyo odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose ay ku howlan yihiin sida dagaalbeeleedkaasi xal looga gaari lahaa waxaa sidoo kale uu sheegay inka maamul ahaan ay ka go-an tahay xalinta dagaalka soo noqnoqday ama aanooyinka halkaasi ka taagan ka leexanayo ka wareegayo marka waxaa weeye walaal dagaaladu laba qabiilo dhinacan koonfur galbeed magaalada ka xiga deegaankooda ku aadan yahay waa shaqaaqooyinka socdaan oo dilal ka socdaan maalmaha u dambeeyay jeexeedatay marka way waa lagu kala dhex jiraa intaa dawladda way isku dayeysaa inay kala joojiso laakiin weli laguma guuleysanin tirada oo wada go-aan ma hayo maalmaha oo dhan bay socotay oo guud laakiin ma yaro dhimashadii iyo ilaa labaatan milyan wada dhinac way gaarayaan saan filay jiraa dhaawacyo waa jiraan oo qaarkood la qaaday oo waa jiraan dhaawacyo jiraan kolba meel bukasaala meel walba kama socdo wixii ma aha ciidamo waa qabiilo un daaq iyo meelo biyo iyo meelo un isku eesanay meelihii ciidan ay ku arkaan laka leexanayo ka wareegaya marka ma aha wax weyn oo meel walba xabad iyo dagaal uu ka socdo ma aha waa un dagaal laba beelood si soomaalida lagu arki jiray weye waana إن شاء الله وحفظتين
degeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada qeybihiisii hore ayaanu ku guda jirnaaye musharax kamaal daahir guutaale oo ka mid ah musharaxiinta afarta ahaa ee isku bahaysay doorashada galmudug balse aan isdiiwaan gelin ayaa sheegay inuu taageeray doorashadii shalay waa doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee lagu doortay axmed cabdi kaari ee qoorqoor qoraal dheer oo soo saaray ayuu uga sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee lasoo maray dhismaha galmudug isagoo sheegay in qaabka ay dowladdu u wajahaysay dhinac walba ay diidanaayeen waxa uu sheegay kamaal daahir guutaale in dowladda soomaaliya ay ku dhaliileen ciidamada ay geysay dhuusamareeb qaabka loo soo xulo xildhibaanada arrinta xaaf ahlu sunna iyo sidoo kale shirki hoobyo iyo qodobo kale ugu dambeyn waxa uu sheegay in isaga oo fariin isagoo fiirinaya danta shacabka deegaanada galmudug u tanaasulay islamarkaana u hambalyeynaya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor wuxuuna ugu baaqay ama ku baaqay in la xaliyo khilaafka ka dhashay doorashada dowlad goboleedka galmudug dhinaca kale musharaxa isna tartamayay ee lagu magacaabo xildhibaan cabdulaahi faarax weheliye kana mid ahaa musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha galmudug ayaa dhankiisa waxaa uu hambeleeyey axmed cabdikaariye qoorqoor oo loo doortay madaxweynaha galmudug war-saxaafadeed uu soo saaray ayaa waxa uu kaga hadlay marxaladihii dheeraa ee ay soo maray dhismaha galmudug iyo doorkay ku lahayd ama doorkii uu ku lahaa isagoo u mahadceliyey madaxweynaha soomaaliya farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre sidoo kale waxaa war-saxaafadeedkiisa ku sheegay inuu ku hamweynaa haddii loo doorto galmudug inuu wax badan uu qabto bulshada deegaanada galmudug oo dhibaatooyin kala duwan wajahaya hase yeeshee uu ka shaqayn doono sidii khilaafka ka dhashay doorashada loo xalin lahaa waxa uu sheegay in uu soo dhoweynayo islamarkaana ku faraxsan yahay madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa axmed cabdikaariye iyo cali daahir ciid waxaana cabdulaahi faarax weheliye uu sheegay inuu si dhow la shaqayn doono madaxda cusub ee la doortay
haddii ay shalay samayd qad iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidisay
dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado xubinta kan hase haatee markan gobolka shabeellada hoose warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal saacado socday oo xalay gobolka shabeellada hoose ku dhex maray ciidamo ka tirsan midooda afrika ee amison iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu si gaara uga dhacay deegaanka lagu magacaabo buufo bacaad ee oo ciidamada amison ay ku leeyihiin saldhig waxaana halkaasi weerarka ku qaaday rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay in xalay ay maqlayeen jugta madaafiic culus oo ay ridayeen ciidamada amison kuwaasoo ilaa hadda aan la ogeyn khasaaraha ay geysteen waxaana agaarka saldhigga ciidamada amison degan dad shacab ah oo u badan beeraley sidoo kale si rasmiya looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka xalay amisom iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka buufo bacaad ee gobolka shabeellada hoose al-shabaab ayaa xalay waa al-shabaab ayaa xilliyada habeenkii waxay weeraro kala duwan ku qaadan saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobollada dalka waxaana al-shabaab weerarkii ugu dambeeyey ay ku qaadeen saldhigga ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaanka kalimow ee gobolka shabeellada dhexe saaxiibayaal dhegeystayaal qeybihii dambe waxaan isla soo gaarnay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waxaa inoo soo socda xubinta kalamaan oo goorna waan idiin soo gudbin doona hase ahaatee markaan waddankaasi kenya madaxweynihii hore dalkaasi kenya dayan aramoy ayaa lagu soo warramaya inuu xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada nairobi ee caasimadda waddankaasi kenya warbaahinta dalka kenya ayaa waxa ay baahinayeen waa warbaahinta waddankaasi kenya ayaa waxa ay baahiyeen in xalay saqdi dhexe uu geeriyooday madaxweynihii hore dalka kenya dayan aramoy bilihii lasoo dhaafay ayaa la sheegay inuu xanuunsanaa kuna jira isbitaal weyn oo ku yaala magaalada nairobi ee dalka kenya halkaas oo lagu daaweynayay ugu dambeynna uu xalay ku geeriyooday dayan aramoy oo da-diisu ahayd sagaashan iyo afar sano jir ayaa waxa uu dalka kenya soo maamulayay afar iyo labaatan sano wuxuuna xilka ka degay sanadkii laba kun iyo labadii moy ayaa muddooyinkii dambe xanuunsanaa waxaana xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay dibadda iyo gudaha dalkaasi kenya madaxweyne dayan aramoy oo dhashay labadii bishii sebtembar sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo afartii kala soo jeeda qoomiyadda kelinta ee degta galbeedka waddanka kenya ayaa xilka madaxweyne ku-xigeenka qabtay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii waagaag saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii dambe barnaamijkan isla soo gaarnay markaana saaxiibada kalamaan iyo xubinta kalamaan oo raadiyo kulmiye ay noo soo diyaariso
allow haddidbanacdeen tumow hadday talada noo toosaysaa war tugma adeen tuuray ku yeesaa layidhi war waa qaldan tahay rag walaalow wuxuu ku dhaamo horaa loo waay war kun shilin oo sahoog ekiinka moqon ikun oo sahaal ekiinka moqon isku wijigo mee war waxaa la yidhi xurguf urfayo ma leh dadkuna way xagxaganayaan eebbaagoo gabaga rati daba go'an intaa ka loo dhiga moogayo inuu nugu tuntaan ka cabsaha walaala fatahaad webiyaan maqli jirnaye fatahaad gabay miyaa bilaabatay aroora been wax ma tartaa waa la tabcadaa si aad u tanaadin warna miya uma ibasiin haaye langi lama goodlili laye bidaayi iyoonay soo biran na'i meelanantii duduubi isku dhiki sababto oo ah geega gobollada dhexe wali kordhiyaan siinsheego gaalkaayo binaanbahoo kordhii olaka taageero madawiine goorgoor adaado binaanbahoo kordhii olaka taageero madawiine goorgoor dhuusamareed binaanbahoo kordhii olaka taageero madawiine goorgoor reer waranisin haya dooni maynid iyo bedeleen waanu rabnaa wallaahi waanu rabnaa bilaahi waanu rabnaa dalkayaga iyo diintinada iyo dadkayaga wax badbaadinahaya aad baan ugu baahannahay waanu rabnaa waanu soo dhawaynaynaa jaaliyaal soo dhaweeya saa
bugbag bugbag bugbag ha dhawaadeen intaas ma iin dheer madawiine half oo gaalkaayo dhex fidhiya anigaa madaxweyne ka ah galmudug meelika leyo durdiriyaano bugbaglayin leh korgaadeen iyagoo taageerayan goorgoor dukaankii faasku reebna had elbaab iyo lisku dhowi qurani waxay igu diran banaanbixii ka dhex abudwaq calamadii maamul goboleedyada ay soo bandhigeen calankii somalilan ay ku soo dareen yaa taasumaydaa ceeba midnimay ka dhigan tahay cabdulow walaal sheegas gowdhan aykii dheegnay war taas sharciyaa ka yaalayaa diidi kara war madaxweyne qoorqoor shalay markii la doortay wuxuu ka soo lugay hadalkii doorashada wuxuuna socodkii ku yimid madaxtooyada cusub kadibna xarag uu ka jaray horena waa u galay soo laandheere ilma garana banaadigi ma ahan war wasiirka arrimaha gudaha qarafaan oo culayskii galmudug ka degey maanta wuxuu kormeeray waddada u dhaxaysa dhuusamareeb iyo gurceel oo dhallinyaro is abaabusho waayahan dayactir ku samaynaysay hadda waa soo kormeeray dhallinyaradii meeshaa dhismaha ka wadana wuxuu ku gubaabiyey inay hawsha halkaa ka sii wadaan war madaxweynaha cusube shalay la doortay qoorqoor hadda ka hor markuu ololihiisa waday waddadaas labaatan kuna ku bixiyey wuxuuna yidhi haddii lay doorto dhismaheeda anaa la wareegaya hadda madaxweynaha waa la doortee hadday howle u taallaa hala wareego war qarafaan culays kama degin hadday howle u taallaa hirshabeelle inuu godax garengeeya laga rabaa waraa islow gareen godob ha ka gelin war waxaa la yidhi madaxweyne waare xafiis kalaa loo diyaariyey weliba adaa caalamka la shaqaysa jire urur goboleedka igad la shaqeeyaa laleeyahay arhoy waare gareen nabadii nololka fasagaday calaa kulli xaal naag la furo fadhi uma yaalaa la yidhi kii wax furana falkiisa alla ku celi saddexay iga furan tahay aryaa naga shibdha taas sharciyaa ka yaali war war ma haysiine doorashadii axmed cabdi kaariye shalay waa tii la soo dhoweeyey madax iyo majaba dhoolime maantana waa kuu ugu hormaray dooliyam iyo moota kabiirka baalilihaad maaha daabow gareenaa loo baxshee naga shibdha war warkaa naga dhex gelinine madasha xisbiyada qaranku waxay dhaheen doorashadaasi sharci kuma dhicin donald iyo mamyoton inuu soo dhoweeyo wuu ku qaldanaa haddana waxaan u aqoonsannahay nin doc jira war arday macallin ahayd meeriya maalin gafti lay hobasan arag dan ardayga gafin war waa kuwii doorashada axmed madoobe taageeray tan qoorqoor maxay ugu duwanta ay ku diideen hashi maqaarka diidaysa meelo dulduleel ay ka fiiridaa argoyow adin halmayki injeey sagaartan isku biraysato yaa taa sharciyaa ka yaali waxaa la yidhi adduunyoy waalaley adduunyoy waayo badan warwareeg wakhtigaa ku yidhiye lugtiya madaxa madaxiya lugta lugtiya dhegihii isku qabo madaxiya lugta lugtiya dhegaha dhegahaya indhihii isku qabo war fartay wadnaha isku qabaan laysku ogaaye qoortay lugta isku qaba miyaad noo keenta war beryaawunba kar ikabadalaska tolaaye abdulan la yaabtoy yaxaad ku falay warkiisa taa sharciyaa ka yaali dhaduu sheeka dantayay maxaan xoola dhaqan jirey dhar maxaan lahaan jiraaye
madee sagaara dugadaasi akii la yaaban aynood karka geedo ka reebasa war adugu cayr miyuu ka cabana dooyoomow haddaad cayr ka cabsaysa xoolahaagana sagaaro yihiin adigaa cirka roob ku og war madaxweyne qoorqoor wuxuu yidhi dowladda xiriir la leedahay in lii dhaho waa ku faraxsana uu yidhi warnimiyo ani warsiin haaye boorto garangma difatag bilisi wiilagii reer garangma dasa teefan andiri maadaamaan urudkii ahaa hambalyo hambalyo walaalkay janaaw walaalkay janaaw haka dhowaaye waa eri doondoon isla fuulne walaalow min fadlag aylii laga doonnay ya eri madooyow qoorqoor warkaaga ma yaqaane yaraanka ilma gareen waa goodax garan aryaadaha taa sharciyaa ka yaali waxaa la yidhi fow gareen yaa goodax goodaxdan gobolka jawheerey guube gareen yaa goodax goodaxdan gobolka jawheerey guube haye cabdulla waxaan ka baqayaa sharciyaa ka yaalaad maanta oo dhan ku haysaaye qofka koowaadoo lagu qaado sharcigaas in adiga noqoto xabsigana aad iga soo wici doonto yaa taa sharciyaa ka yaalo mini taleefon lay ogolaado sida xasan daahir aweesaan life soo geli lahaa war war ma haysiine maxkamadda gobolka banaadir maanta in soomaali ay dhaaftay ajanabi tallaabo ka qaaday nin suuriyaan oo shirkad soomaali ay dulmaday oo xaqiisii ay dusiyeen ayaa maxkamaddii u soo dacwooday kadibna doctor muuse shirkaddii u xukumay xaqii suuriyaanka la dulmiyna waa u xukumay marka adeer muwaadin iyo ajanabiba cid la dulmi kara ma jirto aroosharaf weyn aynoo tahay sugbahe miyaa taas in sharci ka yaallo ma ogayno miyaa ewel warnamiya walmooshiidin ayaantun wal alla walaagay iidin ehoo gobolkanka sugun gedilka daldalohay anoo misinka maa ka bislaatayna meesha reer jubbalandna way leeyina iidinku nahniidaad gureo may lafadahay inoo jubbaland laka afgembii weeren war jubbaland ilaa oo maar gareen la geeye ciidanku waa ku soconaa aga war awowgood la naarmasaydkaad barakicini warnimayaw gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo jooga gobolka gedo liibaan cali yarow wuxuu yidhi askarigii iyo sarkaalkii siyaasaddii qabiil mid lagu helo tillaabo adag ayaan ka qaadi doonnaa war liibaan alyarow kutubka four point five maagriisna ma aha yaa madayow nagashibdha taa sharciyaa ka yaali war cabdullahi sharciga maanta keliga aad wadata xageed ka soo xambaarsatay war gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xaliimo yaray waxay tidhi xaliimo wilimu wiinana ma aha doorashada galmudug sharci maaha may tiri war ilma gareen hooyadood ma aan xalima yare warma sidii jawaari ee xilka laga qaadi rabaa war ha nala waalanina waxay tidhi doorasho qof iyo colaha dhacaysa xildhibaanka raba inuu soo laabto oo aan wax kale ka fakarayn ee kursigiisa ilaashanayana dalku u xayiraan maayo yaa taas waa soco wayne aan oradna ahaahe war xildhibaanada dawladii arti ilaa hatana dhaaf fadhiye maag balaana aryaadhaha xildhibaanada sanadkan lacag ku mixira miyaa la yidhi oo cad cabdullow hadda sharciyaa ka yeelna lahayda laaluushina wax ku doorasana waa rabtaa yaahu ragna waa gadistaa geelna waa galgashaa sharciyaana ka yaal war xildhibaanka ayaatiya ayaa deegaankiis waxaa ugu dambaysay markii la soo doortay doorashadii kale uu ku laabtay baabuurkii uu watay waa ka jijibiyeen asagana laftiisii wuxuu kula fogaday ibixi oo ibixi mar dambe xildhibaan ma rabee ibixiyo ibixi iga bixi allahayow siyaasadii badweeye iga bixi miyuu yidhi warwar ma haytana xildhibaano eelbuur ha ka jeedaan yadad solli shireen weliba ereena eelbuur may ka dhisnay garoon caalami oo diyaaro kasta ka degi korta may bataas iinka dorana tuman ii shansin oo dhalata dhammaata eelbuur shabaaba kata kor degan wal duulumaad ee sheegase teesinaad birrifmaka leh warwarkaas ma weliya cilmi bowladeed ka soo hegata wadbowdhari iyo hoodan jaceelay u dhinteena allah u naxariisto war xildhibaanadaas ceelbuur garoonka ka dhisay bu'aalili maxay ka yidhaahdeen war eedakiin ogne inoo bo'aalaada fadaas dekad inoo lakiinka dhis laakiin sabarka badi war barnaamijkan ha ku mashquulinina runta siyaasadda qarnigaa la yidhaah yaa qalad miyaa mugas sharciyaa ka yaali sharciyow xaal qaado kii heesaay waxaas yidhi dabay iyo dahraan tegayona ileen dabay iyo dahraan tegayona dayuurado laygu doonaayay sidii dahab lay dawaliyaayo aan gabiibkaga biqadarinayay kudhiga ana kaa dulboodaay hawatilhawaalakal kaan u jiir go'aye waa goroonkiiye alla tolow gormay dhisi doonaane war heestaa ku dheelina nin daar ku jiro daruur ma arkaa la yidhi ileen xaalay roob giibaa da'ayey war garoonkaa sheegaysaan aan ku soo xasuustay dowladda soomaaliya waxay tidhi war sheekh agteeda ayaan garoonka dhisaynaa kii aada hadda bakaaro oo kale u noqda ay tidhi hayehe ma gooftayd iyo haddana garoonaa laga dhigaa loosoo midiya sahaha cali guudlaa waa bixi maadaa hor istaagan kara war dekeda hubyo madaxweyne qoorqoor maalinta lay doorto maalinta ku xigta dhisbaan ka bilaabayaa buu yidhi afow yeelka uurowsa allah ku og doonbaa marayso baddaan doonbaa marayso doonbaa marayso ma jabajawaysi daayay awadaa cawayne asoo isii waryaa warwar ma haysiine cabdirashiid janan markaada hagobaday makeeyaa soo dhiibta maxab sigiyow alaab isaga hilmaamay war ma jenaraal sigiyu soo wacay waradha ha nala waalaline markii sakiya dhehaysa waa la waayey muqdishow joogaa la yidhi weliba laba maalmoodoo dambuu sii joogaa la yidhi subaxii dambena barqadii indhahoo shantaa ayuu doon loo soo diray raacaa la yidhi casarkii dambena wuxuu kafee ku cabaayaa la yidhi kismaayo marka waxaan la yaabanahay dadka xaal loo wareerinaa ma cayaarta dheesha laga dhaafo ummaddan ewelaa qarax lagu wareeriya xaa haddana beenta loogu wareerihaa warnimiyow cayaar o mayba jirtee aan isdhumiyey w hal yeeroy eh war beec baro amba been baro horaa loo yiri war janan markuu kismaayo tagay wasiirkii qorshaynta jubbaland waa saxsilay ma godkiisa biya ugu galeen war cabdirashiid janan qishkii oo ku baxsaday roobow muxuu sii waayay war qishka jaanaan ku fakaday axmed madow baa ka soo shaqeeyey roobowna lafta gareenaa ka hurdaaya lafta garan usnaftis ma fidhiyo laakiin sharuudihii roobow laka dhiilahay weli ma habuuyna war hadalka dhegaysta war cadmigumada ayaa la yidhi waana abidkii wadaadkiiyo siyaasiga qarnigu wax isma dhaamaan labaduba waxay nagu noqdeen wadiya laayaan war kuwii sheekh shaakir u banaabaxay maad ka mid yahay oo digrinay are waxaas baa laga tegay banaanbixii qorqoraa ka dambeeya yahuudae aryadaha waxaa dhanood beriga sheegaysa sharciyaa ku yaalin nagu kala kaxeeya maha naga taga sharcigu haydan qabteen
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xubintaasi saaxiibada kalamaan ayaa u dambeysay barnaamijkii falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegaystayaal barnaamijka saaxiibkii haashim ayaa soo saaray isla haashim ayaa ii farsamaynayey anigoo janmaarkaana waa idinla socodsiinay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
deegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhahbay dhabarkaaga deegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhahbay dhabarkaaga ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilhiidi ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhagaajinaya qalbigaysa gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa iliheydi wadal kaalay kaalay dheeleeda ku fiirso heedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda gabaglahan u moodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheeray lishaad wadaagtaan eeliheydi dhabu fiirso hedhehedhe dhabu fiirso hedhehedhe dhansadiyo sacabkeeda qablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda Hee, codka kugu dhigay, ilashaad wadaagtaan eeliheydi. dherarkayo jugaaga sanaanta dalkaaga dayaigu mayarag jaanadiga ku jiro dhameys quluxay dherarkayo jugaaga sanaanta dalkaaga dayaigu mayarag jaanadiga ku jiro dhameys quluxay dhigiyo waxaad raacday dhammaantayda dadaydoo dhan ruxiyo naftaada hanagtay dibadalakaad dhowkuunu ku dhiigan jacaylkaaga elihi garabgaad ahanatay dibadada ka dhawooda mudigan jacaylkaaga eelihili warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhagsadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda codka kuugu dheere lishaad wadaagtaani ilihili warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhantadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Ee, codka kuugu dheere ilshaad wadaagtaani ilihili warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhantadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda